ururka warbaahinta puntland ee mahab iyo wasaaradda warfaafinta puntland ayaa tababar ugu dahafurtay magaalada boosaaso soddon weriye oo ka howlgala xarumaha warbaahineed ee ku yaala magaaladaasi tababarkan oo socon doona muddo afar maalinna ayaa waxaa wariyaasha lagu bari doonaa anshaxa saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha dahafurka tababarka waxaa ka qayb galay guddoomiyaha ururka warbaahinta puntland ee maab maxamed daahir xaysane iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta puntland maxamed daahir xaysane guddoomiyaha ururka warbaahinta puntland ee maab ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarka halkan waxaa maanta inooga bilaabmaya tababar afar maalmood soconaya wasaaradda warfaafinta iyo ururka warbaahintu ay iska kaashadeen gacanna ay ka siinayso hay-adda unsom howlgalka siyaasadda qaramada midoobay xafiiska maxaa layihahdaa qaramada midoobay howlgalkiisa soomaaliya oo qayb ka ah sara uqaadidda maxaa layihaha xirfadda iyo tayada warbaahinta guud ahaan soomaaliya gaar ahaana puntland oo mas-uuliyad naga wada saaran tahay barnaamijkaana wuxuu qayb ka yahay barnaamijyada iskaashineed oy wasaaradda iyo iyo iyo ururkuba ay muujinayaan sida ay waxaa weye wadajir uga shaqaynayaan maxaa layihahdaa in la kobciyo xirfadda iyo tayada warbaahinta gobolkani ka jirta puntland boosaaso waa tiradii ugu horeysay maanta oo soddon wariye ah halkan loo fadhiyaa tababar alxamdulilah rabbi aaan tababar ku saabsan canshaxa mihnadda warbaahinta iyo xuquuqda aadanaha asaasiga waxaa weye qodobada u ah oo u baahan in maxaa la yidhaahdaa la baro saxafiyiinta mihnadda aan dhowaan soo galay iyo kuwii ka shaqayn jirayba isku jir u yihiin laakiin taargetku main uu yahay juniorka hadda kusoo biiray si loo fahansiiyo xuquuqaha asaasiga ah iyo waxay ku shaqaynayaan islamarkaasna laga dhiso dhanka anshaxa warbaahinta oo muhiim u ah xilligan badatay maxaa la yidhaahdaa kuteenta iyo wararka aan la hubin dhankeenna waxaanu si wada jira wasaaradda waadhood u dahafurnay aan rabnaa inaan dhowaana aanu haddii rabbi no sii gudagalno samaynta xeerka xaqa helidda xogta access to information act sida uu dhigayo xeerka warbaahinta puntland qodobkii saddexaad faqradiisa toddobaad waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala marka xeerkaas la helo warbaahintana aanu ku tababarnay oon ka caawinay sidii ay waxaa la yihahda u dhowri lahaayeen anshaxa xuquuqdooda ay ogaan lahaayeen xeerka naftirkiisa aan ku tababari lahayn kadibna waxaa noo sahlanaanaysa in saxaafad xog maxaa la ku hubaysan ay puntland ka howlgasho isla markaasna mas-uuliyad iska saaraysa waxay dadweynaha u sheegayso waxaa sidoo kale muhiim ah inaan soo dhoweyno bogaadino shaqada puntland ka qabsoonta ee doorashada golayaasha deegaanka lasoo gabagabeeyey oo maalintii khamiistii lasoo dhaafay shan labaatanka bisha natiijadeedina tibak laga sugayo waxaan si gaara sida xogayuhu shalay ugu hambalyeysay markii boosaaso xafladdii shaacintu ay ka dhacaysay aan rabaa inaan sidoo kale la wadaago hambalyada iyo bogaadinta shaqada ee warbaahintu ay ka qabatay oo hufan waxaan ku faraxsannahay in doorashadaasi soddonka degme waxaaway ka dhacday aan la soo warin hal fal iyo hal tacadi oo ku saabsan xorriyadda warbaahinta ama weriye laga hor istaagay shaqadiisa ama waxaa weeye cid lagu dhibaateeyey aysan dhicin waa arrin bogaadin mudan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaas si lamidana in puntland ay waxaa weye warbaahintu sidaas ay uga howlgasho iyagoo mas-uuliyad iska saaraya waxay sheegayaan iyagoo anshaxa dhowraya iyagoo akhlaaqiyaadka mihnada dhowraya isla markaasna waxaan dowladda wasaaradda hormuudka ugaan agaasimaheeda maanta la fadhiyana ka filaynaa inay noo fududayso inay maxaa la yidhahdaa xeerarkan nala dhaqan geliso kaalintooda mas-uuliyadda inta ka saaran dowladeedna ay ka soo baxaan si wada jir ah waxaa weye dadka puntland loo wada adeegayana si ay u gaaraan waxaa weeye xogo warbixinno danahooda waxaa la yidhaahdaa u adeegaya